dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii koowaad barnaamijyo taxana ah oo aynu ku eegi doonno toddobaadkan xadgudubka kufsiga ee ka dhaca meelo ka mida geyiga soomaalidu ay degto waxaynu kaga hadli doonnaa barnaamijkan inta uu socdo dhibaatooyinka kufsigu uu ku reebo gabdhaha maankooda cudurrada laga dhaxli karo dhaqanka iyo shareecada islaamka siday u hor istaageen iyo falkii ugu dambeeyey ee loo geysto haween isugu jira gabdho iyo hooyooyinba kufsigu waxa uu ka mid yahay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee lagula kaco qof dumara taasoo inta badan ay adag tahay in haweenku ay si furan uga hadlaan dhibaatada loo geysto maadaama loo arko falkani inuu yahay mid ku noqon kara waxyeello haweeneyda iyo ehelkeeda oo faquuq kala kulmi kara bulshada ay la nool yihiin dhexdooda deegaanada ugu badan ee waayadan dambe ay ka imaanayso qayladhaanta kufsiga waxaa ka mid a magaalada muqdisho xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab ee dalka kenya iyo magaalada hargeysa inkastoo ay jiraan qaar ka mida gobollada koonfurta waddanka soomaaliya oo badi laga soo sheego xadgudubka kufsiga waxaa aad u yar tirada haweenka ee ku dhiirada inay soo bandhigaan tacaddiga loo geysto waxaana aad u badan kuwa la cabsado inay cadaaladda la tiigsadaan dadkii ka dambeeyey falkan baqdin ay ka qabaan in lagu sunto magacxumo awgeed magaalada muqdisho waxa ay hooy u noqotay kumanaan barakacayaal oo isaga kala yimid gobollada dalka xilliyadii abaarihii ugu dambeeyey waxaana lagu tiriyaa goobahaasi inay yihiin meelaha ugu badan ee kufsigu uu ka dhaco hay-adaha sida weyn walaaca uga muujiyey waxaa ka mid a qaramada midoobay qaybteeda xuquuqulinsaanka amnesty international iyo weliba inji owyada xuquuqul-insaanka gudaha waddanka oo wakhtigan ay yaraatay hadallada ay ka bixiyaan tacadiyadan sababo la xiriira amnigooda oo ay u baqayaan awgeed hay-adda amnesty international ayaa dhowaantan waxa ay sheegtay in kufsigu uu yahay halis joogto ah gaar ahaanna haweenka barakacayaasha ah doona tena ravena oo ah la taliyo sare oo la shaqaysa hay-adda amnesty international ayaa waxa ay sheegtay in hay-addu ay wareysatay haween badan oo la kufsaday oo ay ka mid tahay gabar yar oo saddex iyo toban jira xaqiiqdii xaaladda bili-aadanimo waa mid aad u xun ammaankuna waa mid aad u adag gaar ahaana haweenka oo ay dhibaatadani haysato iyaguna ay goonni u tahay waayo waxay u nugul yihiin in lagu xadgudbo hay-adaha qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegeen in sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii la kufsaday ugu yaraan kun iyo toddoba boqol oo haweena kuwaasoo u badan hooyooyin waxaana loo tiiriyaa inta badan kufsigaasi inay ku lug leeyihiin ciidamo xiran darayska ciidanka dowladda marka laga hadlayo magaalada muqdisho oo keliya hay-adda amnesty ayaa waxa ay soo jeedisay inay tahay in dowladdu ay qaado tallaabo ay wax uga qabanayso dhibaatooyinka loo geysanayo gabdhaha hay-adda s w d c oo ka mid ah hay-adaha ugu weyn xagga la tacaalista haweenka marka ay dhibaatooyinkani soo gaaraan waxa ay muddo badani ka howlgalaysay magaalada muqdisho hay-addaasi ayaa waxa ay sheegtay inay jirto xaddi badan oo haween la kufsaday ah maryam takhal xuseen waa madaxa haweenka ee hay-adda waxa ayna sidoo kale ka tirsan tahay urur ka shaqeeya arrimaha haweenka ee afrika waxa aan weydiiyey sida ay ku helaan xogta haweenka
sideenaba annaga s w d c markaan kuu sheego waxaan bixinaa oo aan dadka siinaa kaalmo sharciya abukaatayaal dadka saboolkaa u doodaan qabnaa waxaan leenahay shaqaale aada u fara badan baraligal qolo la yidhaahdo qeybta sharciga ka shaqaysa ayaan waxaan tagnaa xeryaha qaxootiga waxaan kasoo bixinaa wacyigelinta sharciga waxaan kasoo bixinaa dhammaan gvg-ga waxa ku saab ayaan ka bixinaa marka waxaan leenahay facolboontiye ka tirsan meesha waxaan kaloo la xidhiirnaa idaacadaha habeenkii wixii kasoo yeero halkaas waxaan raadinaa qofkii soo hadasha nambarkeeda meeshii wax ka dhaceen waxaana hay-ad u taagan afar iyo labaatanka sac xadgudubka bulshada loo geyso
si lamida magaalada muqdisho magaalada hargeysana waxaa ka dhaca falalka kufsiga iyadoo laga dareemaya saddexdii sane ugu dambeysay tirada kufsiga oo sii kordhaysa caashe cabdirooble waa madaxa xarunta lagu xanaaneeyo haweenka la kufsada ee baahikoob waxay iga warantay iyadoo joogta magaalada hargeysa sida kufsiga uu u dhaco xaddiga kufsiga haddii aan u noqdo ma yara sanadba sanadka ka dambeysa waxaad moodaa inuu kasii badanayo wuu kasii badanaya yaanan dhihin laakiin reportingkii maada waxaanu samaynay community awareness fara badan billboards baanu dhulkaas ku ku dhedhejinay marka dadkiiba waxay ogaadeen muxuu ahayde meel ay u report garayn karaan muxuu ahayde kaysaskooda marka reportingkiibaa sidii hore ka batay laakiinse yacni ma dhihi karo kufsigiibaa siyaaday laakiin reportingkiibaa siyaaday haddaba maxaa ay tahay gargaarka ugu horeeya ee ay s w d c siinayso haweenka la kufsado waa tan mar kale madaxa barnaamijyada haweenka ee s w d c maryan takhal oo ka hadlaysa waxqabadkooda tallaabada ugu horreyso aan qaadno waxay tahay inaan la xidhiidno saldhigga ugu dhow gabadhaas saldhigga inaan kaga soo qaadno warqadda aqoonsiga ee tilmaam bixinta dhaawaceeda waxaan geynaa istaalka ugu dhow waxaan siinaa daawo medical ahaan ayaa u daaweynaa dhibka markaas taagan iyo dhaawac hadduu ku yaallo waxaan kaloo siinaa qofku markuu dhib ku dhaco waxay qaadaysaa waxyaabo badan shoogay qaadaysaa waxaan siinaa psychosocial wax la yidhaahdo u dhimrin waxaan qabnaa dhaqaatiir u fadhida xafiiska oo loo keenayo ama u tegaayo goobkay joogaan oo uu dhimrin u samaynayo qofka markii intaas loo sameeyo qofka waxaa la weydiiyaa ma waxaa u diyaar tahay falkaagii in sharciga lagu lagula aado ma waxaad u diyaar tahay inaad iska casinayso sidee jeceshahay iyadaa qofka la weydiiya hadduu qofka yidhaha sharcigaan rabaane waxaanu u samaynaa waa u doodnaa qareenaya qareenaan qabnaa u doodaayo oo qareen sabool la yidhaahdo maxkamadaha u gudbiyo kiiskooda u raadiya ugu dacwooda meelaha qaarkood ayaa waxaa dhacda in haweenka lagala xaalo dhibaatooyinka loo geysto kadib markii ay cuqaasha dhaqanka dhinacyadu ay isu yimaadaan waxaa mar kale caashe cabdirooble ay ka hadlaysaa xaddiga kufsiga inta uu la egyahay hargeyso oo keliya iyo sida looga xaalo dhibaatadani marka ay dhacdo aad bay u badan tahay ha waxa weeyaan inkastoo ay dhacdo in odayaashu badiyaa dhex galaan kaysaska haddana aad iyo aad bay u badan yihiin kaysaska muxuu ahayday inta la geeyey maxkamadaha dabadeetna la xukumay odayaasha dhaqanku marka ay galaan maxaa lagu xaliyaa wallahi walaalay waxa lagu xaliyaa muxuu ahayde ama gabadha magteeda la kala qaataa ama muxuu ahayde heshiis baa iska dhaca ama gabadhaaba ninkaa la siiyaa laakiin maba aha gabdhaha oo keliya waxa ay masaa'ibkana ku dhacaan caruurtii yaryarada anderagka ahayd ama hablaba ha noqdaan inama xataa way ku jiraan ayaa ayaaba victimisa
maanta intaasi haynoo jooga dhegaystayaal barnaamijkani taxanaha aynu kaga hadlayno kufsiga waa inoo maalinta berriya ood ku maqli doontaan isla barnaamijkani haween iyagu la kufsaday iyo kuwo ehella ah iyo sidoo kale dad u ololeeya ka hortagga tacadiyada haweenka loo geysto intaaynu ku kulmayno barnaamijkan midka xiga waa saare cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo